Wafdi ka socday dowladda Jubbaland oo gaaray deegaanka Buurgaabe ee gobolka Jubbada Hoose ayaa booqasho iyo indho-indheyn ku tagay Masjidul Qadiim oo ah masaajidka kaliya ee ku yaala deegaanka. Masjidkan oo dhisnaa sanado aad u badan, ayaa laga dareemayaa burbur xooggan oo ka muuqda iyadoo masaajidkan markiisii hore dhismihiisii uu ka qayb qaatay madaxweynaha dowladda Jubbaland. Mid ka mid ah maamulka masjidka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay masjidka iyo dhismihiisa.
waxaanu joognaa buurgaabo masjidkii weynaa ee masjidul qadiimi oo buurgaabo masjidkaas waa ma- masjid burbursan eh, meelo badan ka waxaysan waxaanu rabnaa marka aan u jeedinaynaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan caalamka iyo meel kastaba iyo dadka alla waxsiiyey inay ku darsadaan masjidkaas een- een dhismihiisa ay nagala qayb qaataan aan u baahannahay masjidkaas waa masjid duqoobay oo burbursan oo meelo badan ka waxaysan waxaan markaa marti sharaf hadda socoto eh, heer wasiir iyo heer xildhibaan ayaa noo yimaadeen oo wafti ka yi- ka yimaaday jubbaland oo kismaayo Eh, annagana dee jubbaland baan nahay marka saas ayay nagu nagu soo gaareen ayaga oo een, arrimahaas u kuurgelayo eh, xaaladda taagan oo maaragtay buurgaabo masjidkii oo dudunsan bay arkeen oo marka way nala eegayaan wixii kalaankooda iyo tabartooda iyo tala- eh, taladoodana way ka bixinayaan Eh, waxaanu leenahay soo dhowaada wasiira eh, masji- masjidka waa kan eh, xaaladiisana sidan ay tahay Eh, ummadda muslimiintana waan u bandhigaynaa wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo dadka jubbaland madaxdii timaadana waanu u bandhigaynaa Dhanka kale, wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Jubbaland Mudane Cabdiwahaab Axmed Ismaaciil ayaa sheegay in si degdeg ah looga falcelin doono dhismaha masjidka.
Eh, bismillahi raxmaan raxiim ilaahay ayaa mahad iska leh maanta waxaan dhex taagannahay magaalada buurgaabo gaar ahaan masaajidkii qadiimka iyo deegaankani uu lahaa muddo dheerna dadkani ay ku soo cibaadaysanayeen masaajidkan sida noo muuqata burbur iyo dayac badan baa ka muuqda sida culimmadu ay sharaxayeen annagana indhahannaga aan ku aragno insha allah masaajidku masaajidda iyo goobaha cibaadaduna waxyaabaha ugu wanaagsan oo haddaan nahay ummadda muslimiinta in- inoona ah priority-ga ama waxyaabaha ugu horeeyo inaan qurxinno qof walba uu jecel yahay gurigiisa inuu qurxiyo iyo meesha uu fadhiisanayo meeshii marka aan ilaahay ku caabudaynay oo een, cibaadada loo soo aadayo bulshada dhan ka dhexaysay inaan qurxinno ayaa shay walba ka awlaysan Een, waana idinka mahad celinayna inaad soo gudbiseen baahida ah, masaajidkan uu qabo